إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duurnima idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ku dhowaad soddon askari oo ka tirsan ciidamada danab layidhahdo ee maraykanka u daacadda ah ee gacanta ku hayso shirkadda bangaraf ayaa maanta lagu laayey deegaan u dhow sohdinta ay wadaagaan gobollada shabeellaha dhexe iyo galguduud munaasabad ay ku qalinjabinayeen arday xifdisay qur'aanka kariimka ah ayaa waxay ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayadda islaamiga ah ee galguduud ciidanka xarakada shabaab almujaahidiin ayaa weerare kala duwan waxay ku qaadeen saldhigyo ciidamada shisheeye ay kala leeyihiin shabeellaha hoose iyo jubbada hoose laba askari oo ka soo goosatay maamulka jubbaland ayaa waxaa lagu soo bandhigay magaalada jamaame ee wilaayadda islaamiga ee jubbooyinka maamulka puntland ayaa waxauu ku goodiyey in uu tillaabo adag ka qaadayo ciddii ka hor timaada waxa uu ugu yeeray doorashooyin puntland uu ku qabanayo xukun xadusine ah ayaa waxauu ka dhacay deegaan hoostaga degmada luuq ee wilaayadda islaamiga ah ee gedo dadka ku dhaqan magaalada beledweyne ayaa waxay ka hadleen sababta ay u aanaynayaan webiga shabeelle oo ku soo fatahay magaalada intaa uu qodobadii warku waaweynaan dhegaystayaal haatan u diyaargaroob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن oo afar iyo labaatanka bisha shawaal sanadka kun afar boqol afartan iyo afar ee hijri geesta kalena waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha shanaad laba kun saddex iyo labaatan ku dhowaad soddon askari oo ka tirsan ciidamada danab layidhahdo ee maraykanka u daacadda ah ee gacanta ku hayso shirkadda bangaraf ayaa maanta lagu laayey deegaan u dhow sohdinta ay wadaagaan gobollada shabeellaha dhexe iyo galguduud bayaan ka soo baxay xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxaa lagu faahfaahiyey dagaalka dhegta dhiigga loogu daray ciidamadan maraykanku uu ku shaqaysanayo laakiin ku suntan in dowladda federaalka ay ka tirsan yihiin bayaanka waxaa lagu yidhi ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay afar iyo labaatanka shawaal kun afar boqol afartan iyo afar ee hijiriga kamiin culus u dhigeen kolonyo murtidiin ah kuwaas oo ku socdaanayay deegaanka seven sabley ee wilaayada shabeellaha dhexe waxaa sidoo kale bayaanka lagu yidhi murtidiinta kamiinka loo dhigay oo ahaa kuwa maraykanku uu tababartay ee isku magacaabay danab ayaa waxa ay doonayeen in ay dhibaateeyaan dadka shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanada dhaca halka ay ku kala baxaan walaayaadka shabeellaha dhexe iyo galguduud bayaan ka soo baxay xarakada shabaab almujaahidiin oo uu ku saxiixan yahay afhayeenka dhanka ciidamada sheekh cabdicasiis abu muscab sidoo kale waxaa lagu yidhi kamiinka ayaa waxa uu isu bedelay dagaal toos ah waxaana murtidiinta oo isku haleynayay diyaaradaha silibiyiinta maraykanka oo korka ilaalinayay la gaarsiiyey khasaare isugu jira naf iyo maal intaba intaa kadib bayaanka waxaa lagu xusay tirada askarta lagu dilay dagaalka maanta ka dhacayay deegaanka u dhow soodinta ay wadaagaan shabeellaha dhexe iyo galguduud bayaanka ayaa waxaa lagu yidhi tirada dhimashada cadowgu inta aan xaqiijinay waa toddobiyo labaatan ka tirsan murtidiinta halka dhaawacuna intaas uu ka badan yahay sidoo kale mujaahidiintu waxa ay gacanta ku dhigeen baa lagu yidhi bayaanka tiro gaadiid ah oo ay ku jiraan kuwa ciidamada ee teknikada loo yaqaano wixii faahfaahin ah ee intaas ka badanna dib ayaanu ka soo gudbi doonnaa insha allah ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka kamiinkan maanta lagu laayay ciidamada maraykanka u daacadda ayaa si weyn waxaa looga hadalhayaa gobollada galguduud iyo shabeellaha dhexe tani waxay cabsi hor la gelisay ciidamada dowladda federaalka ah oo ay ku jiraan kuwa maraykanku khaaska ugu shaqaysto ee ku sugan ceel cali axmed iyo galcad oo deris ah kana kala tirsan shabeellaha dhexe iyo galguduud ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxa ay weeraro kala duwan ku qaadeen saldhigyo ciidamada shisheeye ay ku kala leeyihiin deegaano ka kala tirsan shabeellaha hoose iyo jubbada hoose rag hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaab almujaahidiin ayaa waxay weerar ku qaadeen ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka taabto ee gobolka jubbada hoose in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday taabto waxay ka mid tahay firiismaha ciidamada kenya ee gobolka jubbada hoose ee sida joogtada ah loo weeraro sidoo kale ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin xalay waxa ay weerareen xerada ciidamada shisheeye ee deegaanka arbacow oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose kuna yaalla duleedka magaalada muqdisho in muddo ah ayuu halka dagaal ka socday isla shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxay xalay weerar ku qaadeen xerada ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin deegaanka buufow ee duleedka magaalada marka ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa saaka waxay qarax ka fuliyeen xaafadda saybiyaano ee degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ah munaasabad ay ku qalin jibinayeen laba iyo toban arday oo xifdisay qur-aanka kariimka ah ayaa waxay ka dhacday degmada galhareer ee walaayadda islaamiga ah ee galguduud maxamed mudin axmed abuu muslim ayaa warkan faahfaahinaya xaflad si weyn loo soo agaasimiyey ayaa ka dhacday howlka madarasada imaamu shaafici oo ka mid ah madaariista xifdinta qur-aanka kariimka ku taala degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud munaasabadaasi oo ahayd mid ay ku qalinjibanayeen laba iyo toban arday oo ka mid ahaa ardayda madarasada imaamu shaafici ayaa lagu casuumay mas-uuliin culamaudiin nabadoono iyo waalidiin ardayda wax ka barata madarasada imaamu shaafici ayaa soo bandhigay waxyaabihii ay ku barteen madarasada sida qur-aanka kariimka iyo matuunta kale ee ay ka faa'iidaysteen intii ay waxbaranayeen ugu horeyn xafladda oo lagu daahfuray qur-aanka oo akhrinaya mid ka mid ah ardayda madarasada imaamu shaafici iyada oona ardayda madarasadani ka qalanjibiyeen sideed dafcadood أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين furitaanka qur-aanka kadib waxaa codbaahiyaha lagu soo dhaweeyey nabadoonnada kuwaas oo maamulka madarasada imaamu shaafici hambalyo iyo bagaadin u jeediyeen kuwaas oo qaaday heerka waxbarasho sidii laga sugayey waalidiintuna ay ku farxeen dadaala waxaa laydinka rabaa macallimadiinna inaad ku daysataan oo aad qur-aanka bartaan dadka maaragtay insha allahu tacaalaa dadaalkaas inaad samaysaan allah idinku hanuuniyo dadaalkaas sameeya ayaan leennahay arrintan marka wixii diinah oo la akhriyey iyo wixii ducaaba way soo dhammaadeen sidaba hore loo yidhi gabdhaha iyo wiilasha kuwii ayagana laga tallaalmoo inta xaaji khadiijo ka tallaalantay maclimadda mid walba waxaan u duceehaynaa intoo kale iyo intoo kale inay ka tallaalanto waxaa kelimad taariikhda madarasada warbixin goobta ka soo jeediyey mid ka mid ah macallimiinta wax ka dhigta madarasada imaamu shaafici intaa kabacdi markaan haddana u soo laabto madarasada iyo taariikhdeeda madarasadu siddeed sano ayay furan tahay siddeed sano ayay furan tahay dafcadii sideedaad xafladdii sideedaad ayaana maanta ka dhacaysa haddana maantay dadka ka qalin jabsha xafladda waa ilaa laba iyo toban qofood oo labada wiilal ka tahay tobankuna ay gebra yihiin xaqiiqatan waa jirtaa macallimiin badan iyo dugsiyo badan iyo madarasooyin badan oo degmada galareeri ka furan madaraso ay mas-uuliyadeeda ay gabaru hayso waxyaabaha waxaa waaye ilaahay nagu hormarsha ayay ka mid tahay xaaje khadiijo waxaan u rajaynayaa anugu khayr badan ayaan u rajaynayaa ayada in dhaqaale ka soo galaan iska dhaafe in ay ayadu dhaqaale kuweedaa ku bixiso inay macallimiin inta soo wado ay wax la kacisyo iyo ama wax la wada ee iyadu jeebkeeda ay macnaha mushaar ka siido gunaanadka xafladda waxaa lagu soo gebagabeeyey kelimad dardaaran ah oo halkaasi ka soo jeediyey mid ka mid ah waalidiintii
ilmuhu hadda macalimiintu ilmahay kala jabshay madarasada qayb hadda macalimiin ka yihiin madarasada qayb ka mid ah macalimiin ka yihiin qaybna madarasooyin ka dhigaan ilmihii ardadii maha ka kala jabshay juudigaasi ku bixday ilaah wax la qabtay culummada ajir badan allah ka siiyo macalimadana ajir badan allah ka siiyo waalideenta sidoo kale aan leenahay askar ka soo goostay maamulka jubbaland ayaa waxaa lagu soo bandhigay magaalada jamam ee walaayada islaamiga ee jubbooyinka sida warkan uu ku faahfaahinay maxamed ciise maamulka islaamiga degmada jamaame ee wilaayada jubbooyinka ayaa isku soo dhiibay laba askari oo ka soo goostay maamulka jubbaland waxay la soo goosteen askartan laba qore oo ak ah iyo laba boosh kadib markii ay soo gaareen jamaame waxaa si wanaagsan usoo dhoweeyey maamulka islaamiga ah ee degmada jamaame askartan ayaa waraysi ay la yeelatay idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu waramay duruufta ay ku noolaayeen waxyaabihii ku dhaliyey inay kasoo goostaan maamulka jubbaland dhibaatooyinka ay shacabka ku hayeen iyo dagaaladii ay kala kulmeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab inta ay ciidanka jubbaland ka tirsanaayeen ibraahim cabdi hilowli waa askari ka mid ah askarta soo goostay wuxuu sheegay sababta ku dhalisay inuu kasoo goosto maamulka jubbaland isagoona intaa raaciyey in ay tababarka uu soo qaatay ay siiyeen ciidamo imaaraadka ka socday ibraahim cabdi hilowle waxaa ka imaaday baarsanguune baarsanguune ciidanka imaaraadka ah ciidanka imaaraadka tababara eelboorka sma haa sideed boqol waxaa noo sheegi jireen nimankan wadanka kusoo duulay calankan u dagaaltamaynaa waxaa nooga sheekeynayan adiga diinta islaamka hala dudumay waxaas nooga sheekeyn jiren qolada intuun baris imaaraadka ahaayeen mise soomaali ayaa ku jirta maya soomaali kuma jiran imaarada ahayn waxaan ka raacay meel lah warshad hilib sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu ka mid ahaa askartii ka carartay weerarkii ay shabaabulmujaahidiin ku qaadeen deegaanka janaa cabdalle wuxuu intaa ku daray in ay qoryihii ka carareen markii uu dagaalka bilowday inta badbaaday isaga qudhiisan uu lug ku tegay deegaanka buulaguduud markii ay halkaa tageen ay la kulmeen xabsi iyo in qoryihii ay kasoo carareen lacagtooda laga qaaday hadda waxaa iiga lafay in aan diinba aan haysanin muslimiin aan ahayn saasa ugu soo tagay marka waxaas dhahay muslimiinta isku dhiib wadankaas iska tag taas ay ugu kalafay nolosha ay ku nool yihiin ka waran ciidankaasi a ka mid ahayd nolol ariria ku nool yihiin waxaan waxaan leeyahay dadka meeshaas la joojirna in mujaahidiin isku soo dhiibaan
adiga intaa ka tirsanaad maxaa kugu yaab badnaa waxaa iga habdana dagaalka jinac cabdal ku dhacay haa waan ku jiraa see wax u dhaceen nooga sheekee ciidanka miidkiisa dhan waa ka cararan adiga meesha agtaa la furaa gawaari iyo waxbaa lagu soo qaatay adig iyo wixii kalena waa la gubay waa gaareen bulgudatay dad qaar waxaa jira adig qoryahooda kusoo aran qaar beekm a soo tuureen dad bilaa qorlaan hataa magaalada imaadeen raggii raggii qoryaha kusoo araray in xabsi la geeyey minaa muddo xabsi ku jiran qabiilka a ka dhashta in qoryaha laga qaaday askariga labaad ee soo goostay ee lagu magacaabo nuur macalin xasan wuxuu sheegay inay tababarka ay siiyeen ciidamo etoobiyaan ah iyo kuwa caddaan isagoo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in si wanaagsan loogu soo dhoweeyey wilaayada jubbooyinka baaqna u diray ciidankii ay isku safka ahaan jireen in ay mujaahidiinta isku soo dhiibaan nuur macalin xasan anaa la dhahay waan kusoo tagay baarsanguuni aan dadka radaysan gaalada aan kusoo tagay muslimiinta u umaadi aad iyo aadan isoo dhaweeyen waa maxaadsan yihiin waxaan ka raakismaaye waxaan ka biyay labada kun toban toddoba muddo badanaa kusoo wareegay baarka joogay ilaa sanguuni ilaa musaaj ilaa araar dhulkaasaan ka howlgeli muddo kulen ilahay hadda iga soo badbaaday waana imaaday alxamdulilah rabbil caalamiin kun jeer wax tababaraa soo martay haa laba dhibow soo maray mid waxaa la dhaha kadimi midna eelboorka yaa idin tababaray etoobiyaan iyo caddaan oo dhib ilaahay dhibaatada kale ee shacabka soomaaliyeed ee muslimka ay ku hayaan maxaad nooga sheegi kartaa muslimka dad dhibaato badan oo khalqa badan waayo dad dhibaataynaya oo geenaya mabale waa dhibaato unba u geysanayan waxaa qori iyo boosha la imaaday aad iyo aadaa gacanfuran laga soo dhaweeyey alxamdulilah rabbilcaalamiin aad iyo aadaa waxaa ugu ilin lahay ina oo diinta islaamka usoo laabtaan diintooda iyo dalkooda
labadan askari ee isku soo dhiibtay mujaahidiinta al-shabaab ayaa ku biiraya toddoba askari oo dhowaan isku soo dhiibay waxaana aad usii kordhaya tirada ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee isku soo dhiibaya wilaayaadka islaamiga ah waxaana ka qayb qaadanaya isu soo dhiibitaanka askarta ehelada iyo qaraabada ay ka dhasheen kuwaasoo juhdi ku bixiyey si ay caruurtooda ugu soo saari lahaayeen safka shisheeyaha kusoo duulay dalkan muslimka ah ee soomaaliya maamulka puntland ayaa waxa uu ku goodiyey in uu tillaabo ka qaadayo ciddii ka hor timaada waxa ugu yeeray doorashooyin puntland uu ku qabanayo madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdulaahi dan uu horey guuldarrooyin badan oo siyaasadeed ula soo kulmay sida inuu noqdo madaxweynaha dowladda federaalk iyo ra-iisul wasaaraha oo labadaba uu doonay soona waayey ayaa waxa uu doonayaa inuu cusboonaysisto xilka madaxweynenimada ee maamulka puntland ee uu hayo dariiqtaa loo maro waxa uu ka dhigtay waxa uu ugu yeeray doorashooyin qof iyo cod ah arrinkaas oo ay jiraan siyaasiyiin badan oo ka soo horjeeda islamarkaana u arka mid aan macquul iyo suuragal toona ahayn saciid cabdulaahi danne iminka waxay dantu geeyeysiisay in uu qoriga qaato islamarkaasina sheego in ciddii ka hor timaada uu iska dhicinayo khaliif muumin shire oo ah nin dilaa islamarkaana ah taliyaha booliiska puntland ayuu u xil saartay in ciddii ka hor timaada qorshaha uu damacsan yahay uu ka dhigo wax uu dilo iyo wax uu soo xiro khaliif muumin shire oo indhaha gariirxanaya ayaa saxaafadda la hadlay waxaana uu u goodiyey cid walba oo damaca siciid danne naqdisa amaba ka hor timaada
waxaan u diyaar garownay in ay ciidamadu la tacaamulaan falalka argagixisada ka imaan kara iyo kuwa ka imaan kara sharwadayaasha ama qaswadayaasha kale ee cid kasta oo doonaysa inay khalkhalgeliso amniga doorashada waajibaadka aanu siinay ciidanka amniga waxaa ka mid a ciddii maanta ku soo duushay dadweynaha raba inay codaynayaan ama isurtaag la timaada inaanan annagu ku ekaanayn ciidanka ama maleeshiyaadka la soo abaabulay oo keliya ee aannu samayn doonno inaannu dadka soo abaabulay u raacanno kiiskaas weeraro guryahooda soo qabanno maxkamadda keenno xanibna hantidiisa dacwaddu nooc kasta ha ahaato wuxuu sheegay inaanay jirin wax jixinjaxa amaba xishood ah oo dhankooda ah islamarkaasina sida ay rabaan haddaan wax u socon si kale ay wax u dhacayaan waxaa noo qorshaysan aanan hadda cidna ka qarsan doonin in cidda siyaasi ha ahaato ganacsate ha ahaato isimo dhaqan ha ahaato ciddii rabta in ay qas wax ku joojiso qaab aan sharci ahayn oo dagaal ah oo abaabusha maleeshiyaad oo weeradho goobaha doorashooyinka oo horisitaag ku samaysa guddiga amniga ee doorashada inay qaadi doonto mas-uuliyadda wixii ka dhacay halkaas isaga inuu qaadi doono ee aa keliyii qofka la isticmaalay aan loo qabsan doonin siciid cabdulaahi danne waxaa ka go-an in weji kasta uu kula dhaqmo qofkii ka hor yimaada waxa uu doonayo hadafkuna waa in uu mar kale noqdo madaxweynaha maamulka puntland ciddii qaynuun darro ku socota oo iyadu doonaysa inay xoog wax ku qarribto wixii meesha ka yimaada iyadaa iskaleh loogana hari maayo dacwaddu nooc kasta hantidiisa haddii ala koranyahay baasabooradiisa sharciyadiisa sheerarka shirkadihiisa wax kastoo ay ahaataba uga harmin annaga warkeennu wacye qofkii xabad nala soo doonta waa la dagaalamaynaa
waxaa jira siyaasiyiin hubaysan oo ka soo hor jeeda falka uu damacsan yahay siciid cabdulaahi danne waxaana la dhowrayaa halka xaajadu ay ku biyo shubato xukun xadusina ah ayaa waxa uu ka dhacay deegaan hoostaga degmada luuq ee wilaayad islaamiga ah ee gedo xashim cabdinaasir ayaa warkan faahfaahinaya xukunkan ayaa ka dhacay deegaanka galweyn oo hoostaga degmada luuq ee gobolka gedow waxaana lagu fuliyey wiil dhallinyaro ah kaas oo lagu eedeeyey inuu kufsi u geystay gabar muslimad ah intaas kadibna ay maxkamadda islaamiga ah ka dacweysay taas oo keentay in cadaaladda la hor keeno islamarkaana lagu fuliyo xukun xadisino ah oo ah boqol jeedal haddaba waa kan qaadiga maxkamadda oo ka warbixinaya qaabka ay dacwadu ku soo gaartay iyo xukunka ay maxkamaddu ku riday ninkan xadgudubka ku kacay waxaa maxkamadda shareecada islaamka ee degmada luuq u soo dacwootay mudaciyad ayadoo dacwaynayso mudda calayhi kuna dacwaynayso sida tan ninkan maalin maalmaha ka mid ah ayuu isoo wacay wuxuuna igu yidhi waxaa la ii sheegay inaad tahay gabar garoob ah oo sharaf badan waxaan kaa rabaa inaad isoo dhowaysid waxaanu ku idhi waa run garoob ayaan ahay ee soo dhowow maalinta labaad amin ganab ah ayuu ii imaaday anigoo ari la jiro meesha ayaa isku waraysanay waana igaga tegay kadib habeenka saddexaad ayuu isoo dhacay saacaddu markay ahayd toddoba saa iyo intuu dhahayso sideedsa habeennimo kadib go iyo cimaamid uu watay ayuu igu ciidiyey waana i kufsiday hal mar ayuuna ii galmooday sidaa darteed waxaan maxkamadda ka codsanayaa in ay iiga qaado xaqayga intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay mudda calayhi wuxuuna uga jawaabay sida tan haa in aan u tagay habeennimo kufsana aan ku sameeyey waxaan u galmooday hal mar shaydaan ayaa iga qaaday ee shareecada islaamka hala ii waafajiyo waxay ka qabto intaa kadib maxkamaddu waxay su'aashay in uu soo maray guur wuxuuna yidhi ma soo marin wax guur ah sidoo kale maxkamaddu waxay baaris ku samaysay caafimaadka maxamed cumar waxayna ogaatay in uu caafimaad qabo maxkamaddu waxay xukuntay in uu yahay ficilka uu sameeyey ficil falsilo ah oo kufsi ah namber labo maxkamaddu waxay ku xukuntay in lagu dhufto boqol karbaash oo xadusina ah maadaama uusan soo marin guur namber saddex sidoo kale maxkamaddu waxay ku xukuntay in la musaafuriyo muddo sanad ah sidoo kale qaadiga ayaa goobta ka sheegay adilada loo cuskaday xukunka maraajicda laga cuskada xukunka waa suuratu nuur aayadda labaad qowluhu subxaanahu wa tacaala الزانية والزاني اجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ومن السنة ما أخرجه كثير من أئمة الحديث عن عبادة بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونفي, ونفي سنة والسيب بالسيب جلد مئة والرج وروى أحمد والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في من زنى ولم يحسن بنفي عامل وإقامة الحد عليه هذا وبالله التوفيق maxkamadaha islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fuliya xukunno kala duwan oo waafaqsan shareecada islaamka dadka ku dhaqan beledweyne ayaa waxa ay ka hadleen sababta ay u aanaynayaan webiga shabeelle oo ku fatahay magaalada maxamed daahir calasow ayaa warkan inoo haya magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan waxaa weli ka socda barakac lixaad leh oo ay wadaan dadka ku nool gudaha magaalada maalmo ka hor magaalada waxaa ku soo fatahay webiga shabeelle kaas oo si guud u saameeyey xaafadaha kala duwan magaalada muuqaalo muujinaya dadka barakacaya ayaa lagu baahiyey baraha internetka waxaana qoys weliba uu adeegsanayaa wax kasta uu awoodo oo uu kaga tillaabi karo xaafadaha uu ku soo fatahay webiga qiimaha lagu kireeya gawaarida ayaa sare u kacay dadka aanan awoodin inay kireystaan gawaarida ayaa iyaguna cagahooda maalaya sida laga dheehday muuqaalada la baahiyey shir jaraa'id oo ay qabteen qaar ka mid a waxgaradka magaalada beledweyn waxa ay kaga hadleen fatahaadda iyagoo sheegay in fatahaad nuucan ah ay ugu dambaysay afartan sano ka hor waxa ay eed u soo jeediyeen maamulka ka jira magaalada oo dadka ku fiirsanaya fatahaadda iyagoo aanan waxba u qaban sidoo kale waxa ay eedeeyeen qandaraaslayaal lacag badan ku qaatay dhisidda iyo hagaajinta buudooyinka kuwaas oo meelo badan ay ka soo fakadeen biyaha hadda maanta ilaahay wuxuu qadaray in magaaladii waxba ay islaamin oo hal meeloo loo baxsado magaaladii aysan jirin waxaanan aanaynayna hadda sababtaas oo aan isleenahay biyoxireennadii maanta jiilaalkii oo dhan socday oo la lahay magaaladaanaan biyaha ka celinaynaa taasaan u sababaynaynaa waayo magaalada markeedii hore markay biyaha yimaadiin meelo badanaa heri jire buunduween xaafad buulada la yidhaahdaa heri jirtay oo dadka aan wada qaadin laakiin dadka qaar oo reer buunduweynta ay ku baxsan jireen howlwadaag meelo yaroo kookooban ay biyaha ka geli jireen hadda waxaa dhacday in ismadhaanta iyo dhasheed magaalada ay noqoto dad aan khibrad u lahayn kambani dad aan yacni isheeg aqoon u lahayn injineer aan horey u jirin oo maxaan ku raha magaciisa isheeg shan bilood sheekh laguma noqde eh oo yacni wax yar soo bilowday shaqo ay qabteen waaye dadaan u dhalanin oo yacni ii sheeg ahaay dad yacni ii sheeg subcontracti oo kale soo qaatay oo maxaan ku raha walaxa dhisaynaa yidhi dhibaatada meeshay ka soo gaartay insha allahu hal hal aan u dul joogsan doonaa qof qofaan u taaban doonaa inta badan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sanad kasta waxaa ku dhufta fatahaad uu sameeyo webiga shabeelle sanadkanna waxa uu webigu wadaa biyo aad u badan sida ay sheegeen dadka ku nool dhulka soomaali galbeed mana jirto tallaabooyin muujinaya oo wax looga qabanayo fatahaadda webiga amba dadaallo ay wadaan maamulka ka jira beledweyn iyo ciidamada shisheeye ee jooga gudaha magaaladaasi warkii oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duurnimadan waa inaga intaa